aankii oo qalbigoodu waa isu soo muuqdaa oo kala maarmi maaya ibraahim haddii aan inoo soo qabto warqadda ugu horreysa ee toddobaadkan aynu ku bilaabayno barnaamijkeenna waxay naga soo gaadhay daa'uud maxamuud cabdilaahi iyo xasan maaday cumar maxamed keerow macalin iyo aadan maxamed yare iyo yuusuf aadan axmed iyo cabdi xasan aadan iyo huud maxamed yare iyo xuseen macalin cali iyo xuseen macalin amiin iyo axmed nuur tukada baa layidhi iyo aadan cali isaaq iyo xasan keerow macalin iyo maxamed maxamuud macalin iyo maxamed mursal dadkaasi oo dhan hambalyo iyo bogaadin iyo duco waxay u dirayaan abbo cali isxaaq aadan iyo hooyo waxaa layidhi adeego aadan axmed oo wiil ugu dhashay degmada bardaale ee gobolka baay wiilka yarna waxaa loo bixiyey maxamed seki waxaan leenahay maxamed seki oo soo barbaar dhambaalkanna waa hambali wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi maxamuud beeldaaje iyo makhaa'ila cabdulqaadir axmed iyo waxa ay yidhaahdeen fariiq cabdi ibraahim iyo maxamed cabdi yaasiin iyo maxamed cabdisamed maxamuud iyo cabdinuur maxamed aadan iyo axmed salaad daahir iyo maxamed yuusuf aadan iyo waxay yidhahdeen cabdibaaqi xasan cumar iyo xaawo cabdulaahi maxamed iyo maxamuud jaamac muuse iyo maxamuud axmed faarax iyo cabdulaahi xasan warsame iyo muriidi asad shariif iyo warsame maxamed warsame waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad hawada u marayaan cabdulaahi cabduladiif faarax iyo waxay yidhahdeen faadumo ibraahim cabdi shire oo ku aqalgalay magaalada boosaaso waxaanaay leeyihiin aqalgalkiina ha noqdo kii aad ku raysaan aamin ayaan leenahay mursal siciid cali iyo waxaa layidhi aabbo maxamed fardaale iyo hooyo faadumo waxaa layidhi siciid cali sareedo siciid cali iyo shukri siciid cali iyo aamine siciid cali iyo roodo siciid cali aamine xaaji maxamuud iyo roodo cabdilaahi iyo waxaa soo raaca ramle axmed iyo cabdikariin axmed fardaale iyo cadnaan axmed fardaale iyo cabdirasaaq axmed fardaale iyo hoodo iyo saado fardaale baa layidhi dhammaantood dadkaasi waxay jecelyahan barya bogaadinna u diraan arooska waa boqorka cumar axmed fardaale iyo marwadiisa sahre maxamuud ducaale meherkoodu wuxuu ka dhacay magaalada garoowe ee waxay dhahdeen puntland soomaaliya waxay leeyihiin gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax annaguna waxaan leenahay la idinku farax ilahay idinka dhigo qoys barakaysan wuxuu dhambaal naga soo gaaray aabbo ugaas cabdulaahi ugaas iyo hooyo xaawo jaamac iyo maxamed ugaas iyo axmed ugaas iyo cabdiqaadir ugaas iyo cabdiraxmaan ugaas iyo maxamuud mascade iyo maxamed abshir jaaburi iyo waxay yidhahdeen cabdirasaaq abshir jaaburi iyo faadumo ugaas iyo malyuun ugaas iyo marin ugaas iyo canab ugaas iyo sacdiyo ugaas dadkaasna waxay hambali u dirayaan xaaji ugaas cabdulaahi iyo ladan maxamed oo dhowaana wiil ugu dhashay bay yidhahdeen magaalada odhawa ee dalkaasi kanada wiilkaasna waxaa loo bixiyey cabdiweli xaaji waxayna leeyihiin soo barbaar waa xaaji ugaas oo wiilu dhashay waa tahay wiilkaasi yarna soo barbaar baanu leenahay oo bashbashiyo barwaaqaalaha ha kugu soo koriyo muusigaasi idin soo dhacayaana waxa uu hordhac u yahay heestii baarliin iyo codkii cabdilqaadir juba yidhi caruurtayda hooyadooday xaaskayga baarliinay noolow ibraahimow ka wara adiga meeshii aad ku dhalatay sow xiise gaara kuuma laha aada iyo aad qof walbana saasoo kale meeshuu ku dhashay ayaa xiise gaara ay u leedahay marka haddii lagugu ballan qaadi lahaa ka waranoo lagu odhan laha ibraahimow maanta halkii aad ku dhalatay iyo xaafadii Ancelotti.
waberi sansalot
xaafadii ansaloti alamooda waa ahe ayaa lagu geynaa marka horaad dalka usoo xidhan lahayd shandhada waa ka tegi lahaa
waa hagaaga dhinaca waraaqaha ayaynu ku noqonaynaa bal markana aan ku hormaro ee, warqadda gacanteeda ku jirta waxaa layidhi dhammaan shaqaalaha v o eda ayaanu salaamaynaa si gaarana daadihiyaasha barnaamijka sahre ciidle iyo ibraahim xasan garamey daandurey baa layidhi waana ka guddoonnay mid lamidna dabcan hawadaanu idiin soo marinaynaa hambaliyo dhalasho ayaanu u diraynaa bay yidhaahdeen asxaabtayada laakiin warqadda waxaa diraya jaamac cali guray iyo waxaa layidhi farax cali guray iyo maxamed cali guray iyo ibraahim casayr iyo waxaa layidhi raaqiyo casayr iyo cabdiraxmaan casayr iyo fartuun casayr iyo foosiye casayr maxamuud warsame iyo faadumo warsame iyo cawil warsame cali warsame axmed iyo jaamac warsame axmed iyo faadumo warsame iyo faadumo cali warsame iyo cabdisalaam cali warsame dhammaan reer cali gure iyo reer warsame oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba kala jooga waxay ambalyo u dirayaan maxamed casiir cali iyo marwadiisa shugri oo wiil ugu dhashay wadanka sweden toddobiyo tobankii noofembar waxaanu leenahay bay yidhahdeen adeer iyo eedo iyo awowo soo barbaar anaguna dabcan waxaan odhanayaa eh, habar yaroo soo barbaar maadaama oo eeddo iyo adeer loo wada noqday wiilkii sidaa darteed baan isku xil saaray adna adeeradaad malaha ku jirtaa mise abtibaadaadna u noqon aada iyo aad waa in dhinaca adeerada iyo dhinaca eedayaasha iyo waxoo dhanba soo barbaar laga yidhaahda waa kaas warqadana zahro waxay naga soo gaartay hooyo jamiile isaaq rooble iyo maxamed colaad xasan iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo tahliil colaad xasan iyo xaaskiisa iyo naciimo colaad iyo saygeeda iyo hani colaad iyo maryan colaad iyo cabdixakiin colaad iyo hooyo duniyo cali cabdi iyo aabe cabdi aadan iyo sahre cabdi aadan iyo maryan cabdi aadan iyo naciimo cabdi aadan iyo maxamed cabdi aadan iyo cabdiraxiim bay yidhaahdeen cabdi aadan dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan maraykanka norway finland iyo kenya iyo imaaraadka carabta soomaaliya iyo koonfur africa waxayna taaniyad u dirayaan qadro cabdi aadan iyo axmed nuur yaxye shilal oo waxay yidhaahdeen dhowaantan gabar ugu dhalatay magaalada hargeysa gabadhaasina waxaa loo bixiyey maryam axlaan yaa salaam waxaana ay leeyihiin maryan ay soo barbaar annaguna aamiin ayaan leenahay ibraahim ow intaynaan dhinaca heesaha mar kale ku nasan bal warqadan aan soo qabtee waxay naga soo gaadhay hooyo khadiijo mire aabba maxamuud daanto iyo cabdiqani maxamuud iyo xaaskiisa cabdikhadar maxamuud iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa mune maxamuud ikraan maxamuud yaasmiin maxamuud farxiyo maxamuud khadre maxamuud iyo laki maxamuud iyo hooyo madiine ow cali ibraahim aabbo axmed taani ducaale iyo ilhaan axmed taani iyo saynab axmed taani iyo khadar axmed taani iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa jibriil axmed taani xaaskiisa iyo caruurtiisa siciid axmed taani jimcaale axmed taani hodan axmed taani dhammaantood reer axmed taani waxay hambaliya bogaadin u dirayaan filsan maxamed aw cali iyo cabdifataax maxamuud cabdilaahi oo dhowaanta meherkoogu ka dhacay magaalada hargeysa waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qabana kala hela waa hagaag dhinacii heesaha ayaan ku noqonaynaa zahroy baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay buu dhinaca shaqaba talaal inuu dhigalo soo boqdo moogta zahroy eh, baddu inay madowdahay badda markaad kor ka joogtana waa madowdaha markaad gudaha u gashood indhaha u kala furtana biyaha waa cadyihiin ama saad u soo qaata Marka maxaad u waxaad- malaynaysaa horta heesta aynu ku wada nasanno kadib aynu isaga soo noqonno Waa-
baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay budhariiba caashaqu batalaale inuu dhigu haa lasoo booqdo moogtahay naynan riyada baas bartamaha habeenkee naynan riyada baas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogtaa beerka saaro moogtahay beerka ka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye adan awga adan awga adan awga adan awga beerka saara inan sidaa banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayan kalgacayl bariinseeday cakuye inuu buuxo moogtahay inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayahan kalgacayl bariinseeday Ha, ha, inuu buuxo moogtahay intasuu baraarugo inanbaa lahaygiyo intasuu baraarugo inanbaa lahaygiyo kaabaaro gogoshon boholyoobay moogtaay Olyube moogtahay baddu inay madowdahay buu yidhi axmed cali cigaal biyo tahay ma moogeed boordheriba caashaqo batallaala inuu dhigay horta ibraahimow dee su-aashiisii uken dambeysay waxay ahayd baddu miyay madowdahay anu horta baddu inay madowday kuguma raacsaniya bluu inay tahay baan u malaynayaa baddu aye markaad saa dusha oo uga istaag heestaaba le sidaas Laakiin buluug buluugaba ka soo qaad markaad halkaad joogtana waa buluug markaad gudaha u gashana biyuhu waa cadiyin maxaa keena Eh, eh, ibraahim waxaa taasi eh, dabcan sababi karaa ee cirka midabkiisa inay biyaha sidaasi kalarka ugu oo bedelayaan saa u soo hayo waa kaas dhinaca Waa soo qabo waraaqaha dhinaca warqadaha maanta waxaad moodaa waraaqaha inaan mar walba anigu soo bilaabaya em, waraaqaha dhinacayga ku badan mise talow maanta anigaa damaaci noqday dhinacaaga ayay ku badan yihiin waa arkayaa waa tahay warqadan waxaa la yidhi salaanaga gudoomiye daadihiyayaasha barnaamijka master daanduray iyo mrs sahra salaan kadib hambalyo qiimale naga gaadhsiiya lamaanihii ugu da'da yaraa ee isguursada oo da'doodu afar iyo toban sano ay ka yar tahay halkaasaa lagu soo qora cajiib sheekadaas waaba sheeka naga weyn
inkastoo soomaalida marka la eego een, waalidkii hore ay shan iyo toban jir iyo afar iyo toban jir ku wada guri geli jireen haddana wadamadanaynu joogno dee qoladaa malaha maxkamad baaba lasoo taagi lahaa carruurta intaa laleegu isku guurisay soo sidaa ma halkan markaad ilaa iyo sideed iyo toban sano uu ka gaaro ama ay ka gaarto aad saa u eegto ahe jaabada iska fiiri xabsi baa lagu diray waa tahay marka caruurtaasi isguursatay ee, waxa weeye cabdi xasan cagoole oo afyara ku magac dheer iyo marwadiisa waa amal bedel yuusuf oo meherkoodu ka dhacay waxaa layidhi dowlad deegaanka soomaalida etoobiya gobolka dhagax buur magaalada waxaa layidhi weliba degmadiisa yoocaale marka intaas waxaa aynu kaga imanaynaa bal hadda qoyskaasi arooska ah oo xagga sare ciwaanka looga soo dhigayba da-doodii iyo magacyadoodii iyo meeshii haisku mehersadeen ilaahay ha isku barakeeyo ha isla koraanoo ubadnaha korsadaane waxaa hambaliyo u diraya cali maxamuud guurre iyo xaaskiisa maxamed cumar dhogor iyo maxamed cali khaliif iyo amiina waxaa la yidhi sheekh cabdi iyo axmed ibraahim gaab iyo guleed xaashi cumar iyo khadar maxamed aadan cabdi aadan raage iyo xuseen nuur macalin iyo cabdiraxmaan maxamed xuseen saylici ibraahim gaab axmed yaasiin iyo asxaab kale oo tiro badan sidaynu soo sheegnay waxay hambalyo u dirayaan cabdi xasan cagoole afyare iyo marwadiisa waa amal bedel yuusuf dubbe meherkooda ka dhacay yoo caale oo dhagax buur ka tirsan oo kilalka shanaad ee soomaalida etoobiya ah waxaan leenahay bashbash baan idiin rajaynaynaa iyo ubad kheyr qaben ilaha idin siiyo dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe axmed maxamed fardaale iyo hooyo faadumo saciid cali iyo cabdirasaaq axmed fardaale iyo maxamed axmed fardaale iyo ramlo axmed fardaale iyo cabdikariim axmed fardaale cadnaan axmed fardaale iyo cabdirasaaq axmed fardaale iyo roodo iyo waxay yidhaahdeen soodo fardaale iyo muuna aadam axmed samater waxaana ay dadkaasi joogaan meelo kala duwan oo dunida ah waxayna jecel yihiin hambalyo kal iyo laaba inay u diraan rofeor cumar axmed fardaale iyo waxay yidhahdeen zahra cali ducaale oo meherkooda uu ka dhacay garowe waxaana ay leeyihiin meherkiina guur qeyr qaba in idin horseeda ayaana bida kaga baraynaa aamin ayaan leenahay allaha aqbale warqadan kalena waxay nooga timi sacdiye cabdilaahi yuusuf iyo saygeeda iyo sihaam maxamed iyo bilan nuur iyo cusmaan waxaa layidhi waa asmo abiib nuur iyo maxamed yare iyo habryaro cadar maxamed cabdi iyo habreere nadiifo maxamed cabdi iyo jamiile yaxye iyo waxaa layidhi rashiido yaxye shilal iyo leylo yaxye shilal iyo guuleed yaxye shilal iyo cabdifataax yaxye shilal dhammaantood hambaliyo waxay u dirayaan waa khadre cabdi aadan iyo axmed nuur yaxye shilal oo dhowaanta gabadh ugu dhalatay magaalada hargeysa gabadhaar waxaa loo bixiyey maryam axlaam maryam axlaan ay soo kora oo soo barbaar warqadanna waa hambalyo zahar waxay naga soo gaartay hooyo caasho khaliif jaamac iyo hooyo faaduma khaliif jaamac iyo hooyo khatro maxamuud faarax iyo aabe jaamac mahad muuse iyo aabe cali mahad muuse iyo waxay yidhahdeen aabe ibraahim mahad muuse iyo cabdisalaan mahad muuse iyo eedo saynab mahad muuse iyo eedo cabshiro mahad muuse jawaahir maxamed cali qoobey iyo bishaaro cawil qambi iyo waxay yidhahdeen xildhibaanada fawziyo calule iyo waxay yidhaahdeen johro cabdiqaadir maxamed iyo mustaaq maxamed dalmar iyo iidle cabdirasaaq maxamed iyo samsam saciid faahiye iyo maxamed salaad cusmaan iyo baxsan cali gurey iyo axmed nuur ibraahim soomaali iyo bahajo cabdisalaan findhe iyo waxay yidhahdeen axmed maxamuud maxamed nuune iyo khatro cali gurey iyo maxamuud cabdi ibraahim iyo xamdi jamaal binudaar iyo raxmo cabdinaasir cabdi dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya britain kenya iyo south africa waxaanay taaniyad mehera u dirayaan injineer saciid maxamuud cusmaan iyo shukri sharaf maxamed cali oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada boosaaso gaar ahaana waxay yidhahdeen laanta hawada waxaana ay leeyihiin meherkiina guur qeyr qaba inaad kala kulantaan oo raaxo badan ayaan eebeda kaga baraynaa aamiin magaaladooyinka wada laanta ah ee himo tira yare ee maalin dhawedna waxaan arkay qolo ku guri gashay laanta murahda meel la yidhaahdo marka dhinacii heesaha ayaynu jaleeci doonaa sidaaad muusigaba qaarkiin ka garateen waa codkii macaanaa ee fanaaniinta zahra axmed jaamac iyo cabdinaasir macalin waa heestii sahanka caashiq
سبنا بالنجيل فانت وروحان رمبا تسابلي وسلو عبد وانت رمبا تسابلي وسلو كعبد وانت أنا وحن ثقافها ثقافها يسانك عاشقا أنا وحن ثقافها ثقافها يسانك عاشقا ما عمر يا وسيان كولني يا نكولني ما عمر يا وسيان كولني يا نكولني شعيلكي ساعة فطور الهوية ayaankeen bariisa maadilayo jacaylkeen sacaafa furan hooy ayaankeen bariisa maadilayo ayaankeeni salligay sidaa ku garuu la socoy arooskeeni salligay sidaa ku garuu la socoy
codadkii macaanaa ee cabdinaasir macalin iyo zahre axmed jaamac haddaan intaasi kaga gudubno sahra dhinaca waraaqaha ayaynu ibraahina uu ku noqon doonaa warqadani waxay naga soo gaadhay hooyo jamiile isaaq rooble iyo maxamed colaad xasan iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa tahliil colaad xasan iyo naciimo colaad xasan iyo odaygeeda iyo hani colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo cabdixakiim colaad waxaa layidhi hooyo duniyo cali cabdi iyo aabo cabdi aadan iyo sahre cabdi aadan iyo marin cabdi aadan iyo naciime cabdi aadan iyo maxamed cabdi aadan iyo cabdixakiim waa cabdiraxiim cabdi aadan dhammaan dadkaasi maraykanka norway finland kenya imaaraadka carabta soomaaliya koonfur africa iyo meelo kala duwan bay joogaan hambalina hawada waxaa u marinayaan qadre cabdi aadan iyo axmed nuur iyo yaxye shilal oo dhowaanta gabadh ugu dhalatay magaalada hargeysa maryamo axlaan baa loo bixiyey maryan yar soo kor baanu leenahay
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray yuusuf xuseen cawad iyo xaaskiisa iyo hooyo zahra iyo waxay yidhahdeen aaba yuusuf caateeye iyo yuusuf maxamed duriye iyo xaaskiisa iyo abukur xasan geeldobar iyo xaaskiisa iyo baashe xasan jaajaale iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa iyo jaamac xasan seed iyo xaaskiisa iyo maxamed cabdi cabdulaahi iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen xamse maxamed ciise waxaanay jecel yihiin inay taaniid u diraan cabdirashiid maxamed xirsi iyo marwe canab cabdulaahi yuusuf oo meherkoodu uu ka dhacay bay yidhahdeen magaalada burco waxaana ay leeyihiin guur kheyr qaba ayaan eebeda kaga baraynaa iyo nolol ayatullah aamiin ayaan anaguna leenahay allaha aqbala eh ibraahimow bal hadda waraaqaha aynu u soo noqonna ee mar kale miyeynu dhinacii heesaha haddana yaro jaleecna iyo weliba talantaaliga heesaha lagu qaadayo maryan mursal iyo beer dilaacshe ballanteenu dhigannaba
barashadii kalgacaalkuna bilaash ayaanay kula noqon ballantii andhiganaba weliga habeenayn barashadii kalgacaalkuna bilaash ayaanay kula noqon haddaan barbaarti baxsan oo daraada ka soo banaanbax cidloo ha igu baylin marse haddaan barbaarti baxsan oo daraada ka soo banaanbax cidloo ha igu baylin ballankii ilaahay daraaku habboone ilaanay haddaan heli hawo ku furahiisu sawbaadii hablahaada sawbaadkeeda dooya kagama sawbaadii hablahaada balse waxaad ogaadkaa inaan baydi iyo hodan iyo meel barwaaqa ugu baaqseeyahay balse waxaad ogaadkaa inaan baydi iyo hodan iyo meel barwaaqa ugu baaqseeyahay boholyow daraadi bartamaca beenkii sooma soo baraarugo oo boogaygu kumateebo boholyow daraadi bartamaca beenkii sooma soo baraarugo oo boogaygu kumateebo berkiyo wadnaahohani soima babanayan adaabaday jacaylka aharaad kiiba kama bin berkiyo wadnaahohani soima babanayan adaabaday jacaylka aharaad kiiba kama bin marse haddaan barbaarti saxdanoo daraada awka soo bannaanba cid looha igu baylin marse haddaan barbaarti saxdanoo daraada awka soo bannaanba cid looha igu baylin badbaadadii naftayda waxaasan isbaranay yalla kugu beera soo muuqaygu badbaadadii naftayda waxaasan isbaranay yalla kugu beera soo muuqaygu tiri Go beer maayo, caafimaad. warni inagu kulana beerkayga kumahay
cabdisalaad beer dilaacshe iyo maryan mursal ciise intaasi haddii aynu heestaasi ballan ku soo dhaafno gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaadhnay warqadan marka gacanteyda ku hayo waa email goordhaweyd soo dhacay waxaa lagu soo qoray dhammaan v o a waanu salaamaynaa annaguna waanu idinka qaadnay waxaanu halkan hambaliyo uga diraynaa nadiifo muuse aadan seed iyo cabdilaahi xuseen dikhil oo gabar ugu dhalatay baa layidhi minnesota gobolka minnesota ayaan filayaa sida ay u qoran tahay markaan eego gabadhaa yar waxaa loo bixiyey muniire cabdilaahi xuseen dadka hambalyada dirayaana waxay kala yihiin baa layidhi siciid muuse aadan oo jooga galdagob iyo nuur muuse aadan iyo hooyo waxaa layidhi warsan axmed cawl iyo aabbo xuseen dikhil iyo dhammaan ilmo aadan seed meel kasta oo ay kala joogaan waxaa soo raaca axmed muuse aadan seed iyo nabadoon yaasiin muuse iyo xaliimo muuse aadan iyo yaasmiin aadan seed iyo dahabo aadan seed iyo dad kale oo tiro badan oo meelo kala duwan oo caalamka maraykanka u k iyo weliba soomaaliya ay ka mid yihiin waxa ay hambaliyo dhalasho u dirayaan sidaynu horeba usoo sheegnay amaba ay warqadda xaggeeda saraba kusoo qoreen nadiifo muuse aadan seed iyo cabdilaahi xuseen dikil oo gabadhi ugu dhalatay minnesota gabadha yarna waxaa loo bixiyey muniira warqadaasi aad bay isugu dhex daadsaneed laakiin ugu dambeyntii haddaan kasoo amba baxay aad iyo aad zahro warqadan gacanteeda ugu dambaysa waxay naga soo gaartay aabe faysal maxamed dhooley iyo busteeyo aadan shaare iyo waxay yidhahdeen abtifayd maxamed axmed xidig iyo hooyo xaawo muuse sheekh cusmaan iyo jenaraal maxamed warsame dhooley iyo cabdiqaadir warsame dhooley iyo xasan warsame dhooley iyo cabdiraxmaan warsame dhooley iyo faadumo koonfurow iyo xuseen nuur ciise iyo muumino nuur ciise iyo madiino nuur ciise cabdiqaadir nuur ciise iyo yaasiin nuur ciise farxiyo muxyidiin ciise iyo waxay yidhahdeen adeer sheekdoon diini iyo doctor axmed sheekdoon iyo waxay yidhaahdeen ayaan axmed aadan raaxil cabdulaahi xaashi hidaaya xasan cadde iyo cabdulaahi maxamed dhooley iyo ugu dambaysta anwar sheekdoon diini dhammaanna dadkaas waxay hambali u dirayaan daahir nuur ciise iyo muhiim faysal maxamed dhooley oo arooskooda uu ka dhacay bay yidhaahdeen degmada warta nabadda gaar ahaana xaafadda saxansaxo waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin kii lagu farxo allah ka dhigo warqadda anigana dhinacayga ugu dambaysay ibraahim oo guud ahaana barnaamijka inoo soo gabagabayn doonta waxaa ku qoran hooyo khadiijo mire iyo aaba maxamuud iyo cabdiqani maxamuud iyo cabdikhatar maxamuud iyo mune maxamuud ikraan maxamuud iyo yasmiin maxamuud iyo farxiye maxamuud iyo khadre maxamuud laki maxamuud iyo hooye madiine aw cali ibraahim iyo axmed taani iyo ducaale iyo dhammaan ilmo axmed taani oo kale ah ilhaan iyo saynab iyo khadar iyo jibriil iyo siciid iyo jimcaale iyo hodan waxay hambaliye bogaadin hawada usoo marinayaan filsan maxamed aw cali iyo cabdifataax maxamuud cabdilaahi dhowaan meherkooda ka dhacay magaalada hargeysa waxaan leenahay bashbash iyo barwaaqo allah idinku gaadhsiiyo waa heestii gabagabada barnaamijka aanu dhegaystayaasha ku dhaafi lahayn sidirigam waxaa ku luuqaynaysa fanaanadda deeqa bilan inta aynu toddobaadka dambe iskugu imanayna barnaamijkan oo kaleana waa sahre ciidle nuur iyo ibraahim xasan daanduray oo idin leh sidaa iyo galab wanaagsan iyo barnaamij xiise badan oo kale